barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somalicom
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin talaado ah waana labaatanka bisha febraayo sannadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacaddana duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah saare cabdi axmed
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada dhuusamareeb oo iyagu wada dadaala ay kaga qayb qaadanayaan adeegyada bulshada ee magaaladaasi keena ka bixina dhaqaalaha qof walboo laga mida waxaa weeyaan wuu shaqaystaa qof walboo laga mida way yar tahay qof aan shaqaynin ee deegaanka joogta marka qofkii aan shaqaynin wuu nala socdaayo fikiraan kaga baahano ma shaqayni iyo contribution markiisa kaseenaahar ma dhahno laakiin fikiraan kaga baahannahay waxaa weeyaan qofka fikiru leeyahay dhaqaaluhu dhima lahan dhaqaalaha kuna weyna dhalintaan qabsanaa kulankaasa contribution lagu baaqaa waxaad sidoo kale maqli doontaan adeegyada boostada soomaaliya oo dib u howlgeli doona iyada oo ay u sii mari doonto boostada dalka jabuuti kaalmihii heesahana barnaamijka kama mara waxaana ka mid ah
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida kadib toogashadii ka dhacday iskuul ku yaala gobolka florida ee dalkan maraykanka ayaa waxaa madaxweyne donald trump uu sheegay inuu qayb ka yahay dadaalada la rabo in lagu xoojiyo in qofka hubka gadanaya loo soo sameeyo baaritaano dheeri ah oo xagga maskaxda sida aqalka caad uu ku sheegay warbixin ka soo baxday madaxweyne donald trump ayaa taageeradiisa waxa ay timid kadib markii cara ka dhalatay dilalka wadarta ah ee la xiriira falalka hubka iyo dadka gadanaya ee dhacayeen waayadan wargeysyada the washington post iyo sidoo kaleeto kuwo kale gudaha dalkan maraykanka ka soo baxayay tv-ga a b c news ayaa codqaadis ay sameeyeen dadweyne isniintii shalay aheyd waxaa lagu ogaaday in siddeetan iyo lix boqolkiiba dadkii usoo jawaabay ee intooda badan sheegeen in demoqratis ay yihiin islamarkaasina sharciyo adag oo xadidaya hubka loo baahan yahay taasi oo ka hortegaysa toogasho sida tan florida ka dhacday oo kale ah sidoo kaleetana lixdan iyo toddoba boqolkiiba dadkii codadkooda dhibta ayaa iyaguna sheegay shalay inay yihiin dad republikaanna ayna aaminsan yihiin sharciyo adag kasta oo lasoo saaray inaysan ka hortegaynin in dad badan la laayo laakiinse saddex meelood meel ka mida dadkaasi ayaa waxay isku raaceen inay muhiim tahay in la helo baaritaano xagga maskaxda oo loo sameeyo qof kasta oo hub gadanaya ka hor inta uusan gadan isku soo wada duuba toddobaatan iyo toddoba boqolkiiba dadka codadkooda laga qaaday ayaa waxa ay sheegeen in koongareeska ay muhiim tahay in ay ka hortagaan dilalka noocan oo kaleeta lixdan iyo laba boqolkiina waxa ay sheegeen in trump uusan muhiimad gaara siinaynin wax ka qabashada arrintan weeraro xoog leh oo isugu jira duqeyno cerka iyo madaafiic oo ciidamada syriya ay ka fulinayeen ilaa ay axaddii duleedka dimashik ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen ku dhowaad boqol qof shan boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee colaadda syriya kor kala socota hay-addaasi xuquuqda aadanaha ayaa waxay sheegtay in rayadka dhibku ka soo gaaray duqeymahaasi bariga guuta ay ku jiraan caruur ciidamada suuriya ayaa weeraradaasi qaaday si ay dib gacanta ugu dhigto bariga guuta oo gacanta ugu jirta mataliin islaamiga oo doonaya inay ridaan dowladda bashaar al asad ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay dhallinyarada magaalada dhuusamareeb ayaa waxa ay wadaan dadaal ay kaga qayb qaadanayaan dib u habeynta adeegyada bulshada iyagoo sheegay in ay hadda ka howlgelayaan dhaqaale dhexdooda ay iska ururinayaan islamarkaasina ay uga qayb qaadanayaan dib u soo celinta bilicda magaaladaasi wariyahena v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray gaalkacyo qaar ka mid a dhallinyarada degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa bilaabay ka qayb qaadashada adeegyada horumarneed ee degmada kuwa oo dhaqaale ay iska aruuriyaan uga qayb qaadanaya dib u dayactirka dhismayaasha xarumaha dowladda oo burbur xoogan uu ka muuqdo axmed cabdulaahi axmed oo ka mid a dhallinyarada dhexda u xiratay wax kaqabashada dib u dayactirka dhismayaasha iyo bilicda magaalada ayaa ka waramaya kaalinta dhallinyaradu ay ku leedahay qaybaha horumarinta dhallinyaradu kaalinta weyn ay ka geysatay waxaa kow ka ah soo celinta bilicda magaalada oo dhallinta waxay qabatay tusaale oo kaleeto guryaha degmada oo kaleeto inay dib ku sameeyaan inay rinjiyeeyeen oo kaleeto sidoo kaleeto inay taalada degmada oo kaleeto iyadana ay dib u dayactiray qurxin ku sameeyaan meelo badan oo qofkii magaalada hore u aqoon jiray iyo maantay sida ay tahay keliya uu dareemi karo oo magaalada bilicdeeda ah ayaa waxa ugu weyn oo dhallinyarada ay ku guuleysatay inay qabato hadda wax maamula ama hay-ada ama brifat ya ha noqoto ama publicba ha noqoto oo naga taakuleeyo ama gacan naga siiyo ma jirto keliya dhalinyarada meesha hadda ku istaagsan ka jeebkooda isugu laabto dhehayeen war haye see wax u wadnaa iyo maxaa sameynaa qof kastana si hagar la-aan oo wuxuu hayo ku bixinayay walow dhalinyarada meeshaan joogto deegaankaan joogto ay u badan yihiin dhalinyaro wax baratay haddana shaqaysto deegaankii ka shaqeeyo haddana jecel horumarkii markii qofka markuu asaga uu barnaamij waxaa wadnay markii hore oo isku tarsi la yidhaahdo qofka markuu asaga ay ka go-aanta inuu deegaankiisa wax u qabto caqabad kasta oo soo hor istaagto ka gudbaya nafise xirsi oogle waxa iyana ka mid tahay dhalinyarada waxqabadka ka wada degmada dhuusamareeb waxa ay sheegaysaa in qaybaha dhallinyarada ay bulshada kale ku wacyigeliyeen fursadaha ganacsi ee magaalada muhiimka u ah si loo helo adeegyo dhammaystiran haddii ay ahaan lahayd inaan samaynay in dadkii deegaanka la maalgeliyo waxaa dadkii deegaanka la taageero kuwii fikri u baahan fikri la siiyo oo anaga ka dhalinyaro ahaan sida dadka ganacsiyada samaysanayo kaleeto aan ku taageerno inaan fikra siino ganacsiyada ay samaysanayaan deegaanka ganacsiyeed ka maqan yihiin kuwaas ha la keensado kuwaas ha lagu hormariyo oo baahida kuwii maqan la siiyo walow ku yaalay ee u baahan yihiin in lasii badiyo kaleeto in dee aan sameyno dadka miyiga aan u sameeyo dadka kusoo wacyigelino in ayagana aan sameyno dadka kusoo laabanaya deegaanka ee qurbaha ka imaanaya iyo kuwa deegaanada kale soomaalida ka imaanaya si diiran deegaanka loogu soo dhaweeyo la dareensiiye magaalada aan ficillo ku dareemin la dareensiiye in iyagu leeyihiin la dareensiiye waxa weeyaan in meel loo sooxiiso ay tahay inkastoo dhalinyarada ay isugu jiraan qaar shaqeeya iyo qaar aan shaqayn haddana dhalinyarada ayaa ku tashanaya dhaqaalaha ay iska aruuriyaan si ay uga qayb qaataan howlaha ay wax ka qabanayaan waxaan sameynaa jeebkeenaan ka bixinaa dhaqaalaha qof walboo naga mid waxa weeyaan wuu shaqaystaa qof walboo naga mid way yar tahay qof aan shaqaynin ee deegaanka joogta marka qofkii aan shaqaynina wuu nala socdaayo fikiraan kaga baahano ma shaqaysiyo contribution markiisa kasiya laga haro ma dhahno laakiin fikiraan kaga baahannahay waxa weeyaan qofka fikiru leeyahay dhaqaaluhu dhima lahan dhaqaalaha kulan weyna dhalintaan qabsanaa kulankaasa contribution lagu baaqaa qof saddex boqol bixisa qof shan boqol bixisa qof laba boqol bixisa qof boqol bixisa qof labaatan bixisa qof konton bixisa qof toban bixisa qof habuusa awoodi karo qof shan bixiya axmed ayaa tilmaamaya in dhallinyarada ay iska wareysatay sidii ay u dhisan lahaayeen xaruntii dhallinyarada ee degmada dhuusamareeb waa waa isla soo hadal qaadanay inaa inaan dhisano waanu isku raacnay laakiin weli shaqadii maana bilaabin marka horeeto waxaa waxaa markaa shaqada qabanayna waxaa noo ah inaan ballaangareeno markaa ballaangareeno kadib aa shaqadii saa u bilaabi karna si aysan habsamayn dib u dhacaysa nooga dhicin oo awooddeena wixii taala awood aan leenahay aan ogaano awooddeena markaa tijaabina kadibna aan shaqadii u qabanno cabdiwaaxid v o a gaalkacyo
waxaad nagala socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da boostada dalka jabuuti ayaa ka caawinaysa boosada soomaaliya inay dib u bilowdo howlaheedii dadka adeegsanaya ayaa waxa ay sii dhex mari doonaan hanaanka boostada dalka jabuuti marka ay rabaan tan soomaaliya arrintaani u daba socotay heshiis labada dhinac dhowaantan ay kala saxiixdeen wariyaha v o eda dalka jabuuti sagaal siciid faarax ayaa haddaba wareysatay agaasimaha boostada dalka jabuuti baxnaan cabdi maydal
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan idin haynaa dhowr heeso oo aan isleenahay waad ka heli doontaan haddii ay dhammaadaan warbixinada aan idin hayno dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka dhallinyarada ee laanta af soomaaliga ee v o a ee washington waxaana ila daadihinaysaa zahra cabdi axmed
waa tahay ibraahimo waa sidaasi qadar daqiiqada ah ayaa dhegeystayaasha waxaan ka raaligelinaynaa in dhinacii kombyuutaradeenna ay maaragtay yara aamuseen bal haatanna haddaan dib kuugu celiyo adigiyo farsamo yaqaanada
waxaa ogaatay marka horeysa boosta soomaaliya inay kun iyo sagaal boqol kob iyo sagaashankii waqtigii burburka inayna joogsatay oo shaqadu ka joogsatay marka muddo toddoba laatan sanadoodba may shaqaynin oo wax yaroo dee dhanka dubi ka yimaado maahn wax kale ma jirin marka qolooyinka kale de privateka shaqayn jiray wax boos leerahoo de wax dowladnimo ah oo boosta dee booso laysku ogaya adduunyada ma jirin ilahi mahad iskale shaqadu way noo hagaagtay sanadan bay noo bilaamatay oo ku guuleysanay oo dariiqu madaxweynuhu mar hore noo tilmaamay weyaan oo madaxweynuhu ku jiro maalin kaste dee dariiqiisi unbaa qaadan ninba intuu karayo ninba xagguu taagan yahay unbuu dee ka galaya shaqada marka horta dariiqaa baa qaadanay madaxweynuhu ismaan cumar geli noo tilmaamay ta labaadna waxay noqotay dee wasiiradii oo is arkay oo wada sheekaystay oo hadday noqoto dhanka telecommunicationka istalaadka la yidhaha amba dhanka informationka amba dhanka boosahaba dee annakaa u noqonay kuwii u horeeyey ee annaka ka fuudanay kuwii kale oo garab joogsanay markii u horeysay qoladii kale ee dhanka kale joogta boos soomaaliyana dee igna diyaar bay ahayeenoo wayna weydiisteen weeraan maxaa nagu garabgeli karisiin sidaa darteed baa dee u yeelanay meeting badan baa u yeelanay waraqado badan baa kala seexnay training baa lagu sameeyey sa sheegayay marka waxaasoo dhan baa keenay inay maanta de xaggaas ka soo gaarnay waana waana eexashaa jirta dee soomaalida dad waa laleena waa eexanay
marka alaabooyinkan soo dhex maray boostada jabuuti ee ah kuwii ugu horreeyey saaad sheegtay muddo soddon sano ku dhow maxay ahaayeen xaggeyse ka yimaadeen
physically waa alaabtii u horeysay ee boos soo dhex martay ee gaadhay muqdisho muddo toddoba iy labaatan sanadood taana waxay tusasaa tusaale u tahay inay wixii soo dirayayba ee dibadaha kasoo baxayay inay soomaaliya gaadhayaan iyo taa tusasaa tusaale u tahay karatoonta timidee holland bay ka yimideen iyo bay ka yimideen libnaan bay ka yimideen dee britol meel kastay ka imanayaan shicibkii soomaalida ee wax diraysay ee marka hore waxu qaali ku haamba qof doofay waxay u diibi jireen wixii baa ka dhammaanaysaa imika boostee doonaan bay tegayaan adduunyadee doonaan qofkee doonaan bay ku qorayaan adresska bay haysanayaan adresku qofku xaguu gelayay muqdisho ha noqotay afgooye ha noqotay baydhabo ha noqoto hargeysa ha noqoto puntland ha noqoto boosaaso ha noqoto meeshay doonaan wixii jabuuti bay soo mari doonta iyagu ma baahno ina meel jabuuti ku qoraan boosu waa sugnahay oo waa dhammaynay marka waxaad leedahay qofku markuu doonayo inuu boostaha soomaaliya wax dhigto ee soo dhex marayta jabuuti uma baahna inuu ku qoro magaca boostada jabuuti ee tii soomaaliya ayuu ku qoryaa iyagu ma ogaanayaanba inay boos jabuuti soo dhex marayso wax waa wax wax ka dambeyso back back office baa la dhahaaye boosu waa sognahay boosta soomaaliya ku qoraya iyagu iyagu boosta imika lix boqol oo kun oo xafiis oo boostaa jira adduunyada lix boqol oo kun oo xafiis maraykanku keliyata wuu leeyahay dhowr iyo konton kun malaha dee boostee doonaan bay galayaan de magacee doonaan bay ku qorayaan mar hadday ku qoraan marka u dambeysa amba muqdisho soomaaliya amba boosaaso soomaaliya meeshay doonaan ee soomaaliya una boosta way ka qaadaysaa alaabta marka boosta shaqadeeda u taallaa inay boosta diyaaradda soo saarayso iyo waddankae soo dhex marinayso iyadoo taalla marka waatu waa isla qorsheenay boosta soomaaliya inay jabuuti soo dhex marto inaan jabuuti ku habeenno oo dib uga dirno muqdisho amba dee magaalooyinka kale degmooyinka kale u dirno laakiin shicibka ee diraya meelna kagama qorayo jabuuti isagu isagu adreeska soomaaliya buu siinayaa magaalada doontaa noqotee boosta soomaaliya way shaqeynaysaa way shaqeysaa waa dee xafiiska jabuuti bay garab joogsatay imika oo sanadda hore saasaa ku shaqeynaynaa dabadeed sanad dabadeed amba sanad bar dabadeedna dee xafiiskii caadigii u furansa xaggaayo dee diyaaraduhu zaani bay ugu gaarayaan maanta laakiin waa isgarab joogsanay intay soo yar ka mayaan ay soo yar korayaan yaa garab joogsanay weligoodba soomaalida naga jo- na garab joogta annaga dee maanta waa annaga yar garab joogsanayna iyar oo walaalaheen la joogna dee berina waa isdaberayaan
Eh, runtii soomaalidu eh, meelo badan bay ku kala baxsan tahay marka haddii qof ka baxsan qaaradeena oo kale ama yurub ama maraykan joogoo kale oo u dhigo alaab maanta dadkiisii misey ku qaadanaysaa inuu helo in alaabtaa qofkii soomaaliya joogay qeybaheeda kala duwan ee loo soo diray way ku xiran tahay diyaaradaha ku xiran tahay iyo- iyo boosuusay ku shaqeeyaan maanta haddaa tusaale kaaga dhigo maraykanka qof joogo maanta oo kale wax diray oo boosta maraykanka u dhiibay waxay qaadataa ilaa jabuuti markay imanayso marmar waxay qaadataa lix cisho ilaa soomaaliya dee sideed cisho toddoba cisho ma dhaafiso markaa toddobaad sideed cisho toban cisho bay gaari waxay ku fiican yihiin boosuhu ay ku dhamaan qolooyinkan privateke dee aada bay ugu jaban yihiin marka ninkii maanta doonayay inuu diro dawooyin dadkiisa inuu diro inuu diro dhar inuu wax u diroba dadkiisa xaggaa joogay wuu karayaa wuuna wax jaban buu ku karayaa wax kastina wuu ku socdaa maanta dee cilmiga cilmi jadida juruudi internet baa jira oo tracking number baa jira marka qofku wax diraya tracking number bay siinaysaa boostu dee uu la soconayaa kolba xaggay socoto ilaa jabuuti soo dhex marayso ilaa taaga soomaaliya gaarayso waxa uu la soconayaa marka baaqba u di- yaa u diraya soomaalida iyo qurbajoogta oo weliba kusii adkeynaya dhallinyarta meel kasta joogta yurub ama maraykanka joogta ee doonaysa inay dee gargaar usoo dirto walaalaheed ee abaaruhu gaareen ama wax kale gaareen soomaaliya baa noqoto hadday noqoto walaalahooga jooga jabuutiye calicadday iyo dhulkay degaan soomaalidu refugiga la yidhaaho ee wax soo gaaraan ha kaamka badan ee jabuutiba ama soomaaliya ba jira ee marka hore dee fursad ama meelay maryaan wax garan lahaa dee maanta waa u furan tahay inay boosta soo raaciyaan boosta meesha doonaan baa joogaan dee wixii- kii dhar soo dhigay kii dawooyin soo diray kii lacag soo diray doonay ma gaareen dee waxaasna boostuu soo dhex mari karaya marka taa baa ka weydiisanaya maanta dhalinyar badan baa jirto dynamico doonaysa inay garab joogsato walaalahood ee maanta taabaa ugu ballan qaadaya inay soo marin karaan boostii soomaaliya oo wixii jabuuti gaadhay iyo wixii soomaaliya gaadhayba ay gaari doonaan kaasi waxa uu ahaa agaasimaha boostada dalka jabuuti baxnaan cabdi maydal oo u warramaya waryaheena sagal siciid faarax markana dhinacii heesaha haddaan eegno fu-aad cumar cabdi iyo anaa qaba galgalashada bulsha kaa mararano geliyada habeenkii wagu kuma galaacodan caashaqu gaarbaayo gudka kaa mararano geliyadan habeenkii wagu kuma galaacodan
codkii fu-aad cumar ayaa dhegeysanayseen anaa qaba heestaan kudhigeeda waxaa haatana xaggii ciyaaraha waxaa stuudiyaha nagu weheliya waryaheena nuur xasan nuur bukhaari oo inoo haya ciyaaraha nuur haya
mahadsanid daanduray kooxda wigan atletic oo ka mid ah kooxaha heerka saddexaad ee dalka ingiriiska ayaa si la yaab leh ugu soo gudubtay xalay wareegga siddeedda kooxood ee koobka f e-ga ingiriiska kadib markii ay ka soo badisay hogaamiyayaasha horyaalka premier leaga ee manchester city ciyaartii xalay oo ka tirsanayd wareegga shanaad ee tartanka xiriirka kubadda cagta england ayay wigan ku garaacday manchester city hal gool iyo eber goolka guusha waxaa u saxiixay ciyaaryahan will greg dhammaadkii ciyaarta intii lagu guda jiray ciyaarta iyo markii ay dhammaaytaba waxaa kulanka hareeya muran ay ku lug yeesheen ciyaartooyda tababarayaasha iyo taageerayaasha labada dhinac tababaraha kooxda manchester city guardiola ayaa aad uga carooday kaarka cas ee laga siiyey ciyaaryahan fabian delf halka markii ay ciyaarta dhammaatayna ay taageerayaasha wigan oo garoonka ku soo xoomay ay isku dhaceen weeraryahanka manchester city sergio aguero guuldarrada soo gaartay manchester city ayaa uga dhigan inaysan qaadi karin mid ka mid ah koobabka ay sanadkan rajada ka qabto inay geyso magaalada manchester hase yeeshee waxa ay weli daba ordaysaa dhowr koob oo ay ugu waawen yihiin kan yurub iyo horyaalka ingiriiska dhinaca kale waxaa caawa lagu wadaa inay dhacaan laba kulan oo ka tirsan wareegga lix iyo tobanka ee koobka horyaalada yurub kooxda chelsea ayaa garoonkeeda stanford bridge ee magaalada london ku qaabilaysa barcelona oo ka dhisan dalka sbain waa markii saddex-iyo tobanaad oo ay labadani kooxood isaga hor imanayaan ciyaar ka tirsan koobka champions leaga yurub lix jeer oo ay barcelona magaalada london ku booqatay chelsea hal jeer oo keliya ayay guul kala soo laabatay toddobadii kulan ee ugu dambeysay ay chelsea iyo barcelona is arkeen waxaa laba jeer badisay chelsea halka shan kulanna ay barbaro galeen tababaraha chelsea antoni conte oo kulankan maanta ka hadlay ayaa sheegay in uusan si wanaagsan u hurdin maalmahan maadaama uu wajahayo kooxda ugu wanaagsan dhinaca kubadda cagta ee xilligan ee barcelona ciyaarta kale waxay dhici doontaa waxay ka dhici doontaa magaalada munikh ee dalka jarmalka kooxda bayer munikh ayaa garoonkeeda aliens arena ku soo dhoweyn doonta kooxda beshiktash ee dalka turkiga bayan dhammaan ciyaartooydeeda waaweyn waa ay u dhan yihiin marka laga reebo goolhaya emmanuel nue oo weli dhaawac uga maqan garoomada laakiin beshiktash oo markii ugu horreysay kulan ka tirsan wareegga lix iyo tobanka yurub ciyaaraysa ayaa waxaa ka maqan dhowr laacib waxaa ka mid ah labada difaac ee kale ah dusko tosij iyo atenji nukan laacibinta khadka dhexe ka ciyaarta vali kawlag iyo goghan tore dhegeystayaal natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahani waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna xiga aan idinku celiyo daanduray iyo sahare cabdi
waa hagaag bal markana ibraahim xasan daanduray dhankiisa aan u riixo ibraahim sbortskii intaas haddaan kaga gudubno iyo nuur bukhaari heeskee noo xiga usoo qabananaa dahar dhegeystayaasheena heesta cabaaryaha iyo codkii cumar nuur cabdulle
shatimaah gudkeega igu dhaaf فرحتي مادلك قد مادو تلك يا دبر عدك قيال شاتي ما هقودك جبودها فرحتي ما هذلك قد مادو تلك يا دبر عدك قيال تمركان في صدور فرح يا راد ممسي يدي شيء عبر يدا اسلا قريد على ذا المركان في رسادي فرح يا راد ممسي يدي شيء عبر يدا اسلا قريد على ذا قلباada garaabiyu waxyahaa dushooda digaalabaada garaabiyu waxyahaa dushooda dandhaqaaqa lafya adyoonigu yaabay dandhaqaaqa lafya adyoonigu yaabay dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina fardowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina fardowsow soo daahira doqontii nasibley dhammaaka galaba igil waad la saadaaw dimada jalayaada markii aan ku daawaday indhumeeli diidan daynkumayline markii aan ku daawaday indhumeeli darur yahay adoo kaali nabi yuusuf dabadii darur yahay adoo kaali nabi yuusuf dabadii lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro yahay adoo kaale nabi yuusuf dabadii darur yahay adoo kaale nabi yuusuf dabadii lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro dadkii kitaabkiiyo diintayaynu sheegtay degiina fardowsow soo daahira
codkaasi baxsan cumar nuur cabdulle iyo heeskaasi cabaryaha ayaan idaacaddeenii dhallinyarada maanta ah kusoo gebagabaynaynaa waxaa barnaamijka ila daadaheynaya ibraahim xasan daanduray dhammaanteenna waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo